Bismillaahi alxamdulilaahi thanaa lillaah uma salaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rabi calimnaa minhu maa jahilnaa wadakirnaa minhu maa nasiina waa dersigii toddobiyo afartanaad qaadicu dariiqaa laga hadlayaa qaadicu dariiq dariiqa midka macnaha jarah oo gooyo weye waa xukunkiisaa laga hadlayaa wanacuudu billaahi min qadci dariiq buu yidhi sheikha shaarixa ilaahay baan ka magangalnay dariiqa jariddiis iyo qaadicu dariiqnimada ayib marka duruq waxaa jira waddada caadiga iska muuqato xisiga maahee dee duruqda in la jaro midda macnawiga iyana waaba ka sii daranta waaye oo waddadii khayrka qofka hadduu qofka ka gooyo oo maxaya waa ka mashquuliyey waa ka dhumiyey laftiisu qaadicu dariiq xagga macnawigaa wey waddada uu fadhiyaa waddo macnawiga u fadhiyaa qaadicu dariiqan kaloo waddada xiray kanaaba ka daran baa lagu leeyahy qofka dhumiyey oo baadiyeeyey ilaa kan qaadicu dariiqa halkan taagan waa laga kaxaynaya waa lasoo qabanaya waa la xiraya waa la xukumayaa mogta laakiin midkan qaadicu dariiqa macnawiga ama qofkan khayrka jaraya waa mushkilo wey waaye intaasba waa laga hadlayaa marka qaadicu dariiqi huwa almultazimu weeyaan waa qof multazim oo islaazimiyo laasimsaday lilaxkaami almukhtaaru ee doortay almukhiifu cabsi geliyey lidariiqi dariiq waddadiina waa u cabsi geliyey kaasoo noqonaya almuqaawim muqaawamo sooma maqashid almuqaawimu ka hor yimid oo la dagaalamay liman yabruzu lahu qof allaale wixii usoo banbaxa oo meesha mara buu ka hor imaanaya marka qofkii aan tilmaamahan laga helin dee qaadicu dariiq weye la dhihi mayo dayib waxa weeyaan mathalan waa ilma yara waa majnuun waa xarbi waa mid la dirqiyo mukhtaar maaha waxa weeyaan wax muqaawim maaha waa mukhtalis waa muntahib waa boobaya ama waa dafaya kuwaasaa baxaya haddii qola wuxuu yidhi jamaca ay galaan guri wa manacuu ahlahaa min al isticaana dadkiina waxay u diideen inay kaalmo iyo gargaar dalbadaan waa qudaac bay noqonayaan hadduu doono suldaankii madaxdii meesha haba joogto marka almuqaawimu liman yabruzu lahu qofka u soo baxo u daahira bay la dagaalamayaan oo ka hor imaanayaan waa qof baaliqa qaadicu dariiqo oo caaqila oo mukhtaara xarbi amaahe axkaamta islaazimiyey marka dadka waddada jara kuwa dadkay cabsi geliyeen kuwana xoolahay booban kuwana waabalaayaan ya kuwaba sibay u dhaqmaan aayaddan baa ka hadlaysa innamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allah warasuulahu wayascuuna fi lardi fasaadan an yuqataluu aw yusallabuu aw tuqadaca aydiihim waarjuluhum min khilaaf aw yunfaw min alard waay qaadicu dariiq marka xukunkiisi waaba inoo soo socdaa xukmu qaadici dariiq xukmu qaadici dariiqi atacziiru waa in la edbiyo oo la xabiso in lam yaqtul hadduusan waxba dilin walam yaakhud ilmaala xoolana qaadan xoolana ma qaadan dadna ma layn ama waxaan qiimo lahayna yaroo qaatay walqatlu xukunkiisu waa dil in xatman khasab oo lagama maarmaan ah oo aan cafis lahayn waaye oo xatmi ah la gooyo kama dambaysa in qatala hadduu wax laayi walam yaakhudilmaala xoolana ma qaadan xoolana usan qaadan dad boo laayey waddada inta galay waa la dilaya waqaadcu yadihi lyumnaa gacantiisa midugoo la gooyo weeye iyo warijlihi lyusraa lugtiisa bidix lisweydaar uma rijlihi lyumnaa hadduu ku noqdo lugta midig iyo wayadihi lyusraa gacanta bidix in caada hadduu u noqdo waaye kuwii hore intii la gooyo u noqdo wa akadal maala xoolana qaato oo walam yaqtul usan waxba dilin walqatlu dil weeye uma salbu in la salbiyo meydkiisa meel laga soo laalaadiyo wey la dhigo talaatata ayaama saddex maalmood in qatala hadduu wax dilay wa akadal maala xoolana qaate dadkiina waa laayey xoolana waa qaate xoola nisaab dhan buu qaate saas baa isagana lagu samaynaya marka kaa xatman loo dilayo oo dadka laayey oo lagu leeyahay walqatlu xatman in qatala hadduu dad laayo xataa waa khasab in la dilo cafigii xataa qofkii uu dadka ka dilay hadduu cafiyo qof aan cafismayn baa jira dowladdu mar hadday soo qabatay qofka cafiye xataa cafiskiisma loo qaban maayo kii qofkiisa la dila hadduu dhowaa cafiye laga yeeli maayo waaya waa la soo qabto xaq ilaahay baa laga jaraya sidaas baa marka loola dhaqmayaa wey wii dadka laayey maa yasqudu bitawbati qaadici dariiq qaadicu dariiqa toobadkeenkiisa waxa ku dhacaya qaadicu dariiqii baa issoo dhiibay toobad keenay maxaa dhacaya maxaanse dhacayn yasqudu waxaa dhaca bitowbati qaadici dariiqi dariiqa kan gooyey toobadkeenkiisa qabla dafari bihi intaan lagu la qaban intaan lagu liibaaninoo lagu dhegin yaa waxaa ka dhacaya alcuquubatu alkhaasatu cuquubadii khaaska ku ahayd bihi isaga faqad oo keliya cuquubadii khaaska ku ahaydoo ilaa wa ilaa halla dila ahayd waa ka baxaysaa meesha waay laakiin wixii aan khaas ku ahayn qof xoolihiibu booba dee xoolihii keen baa laleeyahy dad bow laaye dee qisaas caadigay noqonaysaao hadday u cafiyaana waa cafismayaa marka haddaysan cafinna waa ka goosanayaan qisaas laakiin dilkii dowladdu lalahayd mar kasta waa in la dilo waa xatman iyo wixii la mida meesha waa ka baxaya waay nin caalimo weyn baa jiray oo zaahid noqday markii dambe oo caalim weyn noqday oo fudayl binu ciyaad la dhihi jiray oo qaadicu dariiqba waagi hore ahaa baa leeyahy waaya marka habeenba wuxuu daca guriga inuu u dhaco wuxuu maqlay gurigiio laga dhex akrinaya aayad qur'aana alam yaani liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri illaahi wamaa nazla min alxaq aayaddan tafsiir kusoo marayn aayaddaas cajaa'ibkaaba maqal la dee meesha waxaa ku jira kolle qofka akrinayey baa wuxuu yidhi walaa shaka ana alqaari'a saalixun qofka akrinayey baa qof saalixa ahaa wa qiraa'atuhu mu'athira wa qiraa'atahu ana qiraa'atahu mu'athira qiradiisi baa wax saamaysay oo qof waxaa jira hadduu maanta odha akrinaya aan wacdigiisa iyo wax akhriskiisa midna dadku ku saamoobeyn aayaddii waa ninkii ku saamoobay fudayla markaasuu yidhi ana yaa rab ilaahay waa dhowaaday waqtigaas alam yaani maweysan u dhoweyn liladiina aamanuu an takhshac quluubahum somahay markuu aayaddii maqlay buu yidhi ana yaa rab ilaahay waa dhowaad taas inay qalbigayagu noqdo ul dheeroo guryaha ku tafijiro iska tuuro meel buu iska fadhiiso waa iska oy meel wuxuu galay guryo doqoshahoo kharaabsan waxaa meeshii soo maray safar kaasaa la yidhi war meeshaan aan xoogaa iska degno guryahan jajaban dadkii marka safarka watay xoogaa tashadeen xaggee marnaa xaggee u leexanaa xaggee u safarkeenna aa markaasay dhehen waddada dheer baan maraynaa midda dhow waa iska daynaynaa maxaa dhacay middaan dhow ninkii fudayl ahaa baa ku jira oo waddada goyn jiray waa ninka hadda isba meesha soo galay inta toobad keenay oo guriga u dhacaya aayadda ka maqlay iska ooyayo halkan meeloo fadhiyaa guri jajabana iyana dhinaca kale ay ka fadhiyaan waxay dhaheen waddada gaaban baa noo dhibir laakiin waddada gaaban ninkii halkan waddada qoladii waddada geli jidhay ninkii fudaylahaa baa meeshaas gala tan dheeraan marno wareegga ah intuuna dhici lahaa markaasi waxay ka sheekeeyeen intuu wax sameeyey hadda kahor waxaa soo dhacay hadda hor kahor qoladaasu meesha u galay hadda kahor waxaa hadda kahor waxaas isna waa maqlayaa soo iska sii ooy markaasuu yidhi naftayda xumayday yaa ciqaabka ilaahay ma waadan ka baqay muslimiintii waa cabsi gelis waa kuwa hadhadlayo maanta adiga ay kugu markhaanti kacayaan qoladii safarka ahayd buu yimid wuxuu yidhi ana ana alfudayl ninka fudayla ka sheekeynaysa waa aniga idhabu tan dhow mara laa calaykum shay cid idinla hadlaysa ma leh anna waa ay kan waddadaan mara markaasuu inta halkaa ka wareegay oo qaadicu dariiqnimadii ka baxay buu wuxuu noqday ilaa rajulin taqiyin zaahidin nin zaahid ah oo mithaalka zuhdiga lagu soo matalo buu yo- buu noqday xataa in zuhdiga lagu matelo ninkii haaruun rashiid baa wasiirkiisi wuxuu ku yidhi warniyow dadkaa saalixiinta nin ka mida ii keeno i wacdiya nin madaxweyne daacado waxa weeye wacdiga raba nin culimaayo daacada ii kamida i wacdiya markaasuu u keenay gurigii sufyaan bin cuyeynaa la tegey waa la hadl waxaa la yidhi amiirulmuuminiin baa ku raba inaa wacdido u dardaarantid waa u yimidoo waa la dardaarma hadalkii hadduu dhameeyey wuxuu yidhi madaxweynihii haaruun niyo wax dana ma igu leedahay sufyaan bin cuyeyna niyo haa dayn baa lagu leeyay intaas iyo intaas waaye markaasuu yidhi wasiirkii wuxuu ku yidhi madaxweynuhu orod ninkaa amar sii qof deynta ka bixiya deyntaa laga bixi markuu baxay baa madaxweynihii rashiid wuxuu yidhi yow shiikhan waa i wacdiyey laakiin wacdi ka sii xeel dheer baan rabaa caalim kalaan u baahna fudayl baa loo yeer guri buu deganaa hore guryo hore ah waktiguna cishaayo maqribka u dhexeeya waa loo yimid galbaabkii baa la garaacay gabadhiisii baa jaariyadii baa fudhay meeyey baa la yidhi waxay tidhi ninkaa cibaado ilaahay buu ku jiraayoo qolkaas khaaskaabuu fadhiyaayoo wakaa madaxweynaha u yeeraya iyo wasiirkii baa u taagan albaabka inaan soo booqanaan rabnaa hanoo ogolaado lama hadli karay tiri ninkan cibaado ku jira ma ilaa wa ilaa kor baxo u sheeg waa u sheegtay markaasay tiri maali markaasu wuxuu yidhi maali walahuma aniga iyo labadooda maxaana kala galay madaxweyne iyo wasiir iyo aniga maxaabana kala galay ha ka furin albaabka way soo noqotay way u sheegtay ma qaabilayaba yidhi hadda haddii la dhaho dadka midka u yaroo tuulo yar haysaa ku raadinaya dadku orod bay ugu tegayaan wuxuu yidhi anu ma qaabilayo u sheeg waxay ku dhaheen khasab waa u gelaynaa waa kor baan u baxaynaa gabadhii bay soo jiireen kor bay u soo baxeen gol qol yaray ugu tageen faynus yaroo daciifa u daaran markuu dareemay inay soo galeen buu faynuuskii inta yarayna demay madaxweynihii rashiid haaruun rashiid waa soo gal mugdigii markaasoo gacanta saa leeleeyahay qofka meesha shiikhu fadhiyo gacantu saa u hahaabanaya gacantiisii baa waxay ku dhacday dhabarkii fudayl saas uga taabtay marka fudayl wuxuu yidhi ma alyanaha kaf alla maxaa ka jiric badan gacan ahaan gacantu dabacsanaayo raaxo badana qabooba waase in najat min cadaabillahi ilahay cadaabkiisa hadday ka badbaado gacantaada waa fiicanta laakiin hadda yaa og inay badbaadi doonto iyo in kale intaa markuu ku yidhi intaasaa saamaysay rashiid madaxweynihi wuxuu yidhi iwacdi markaasuu yidhi haaruun weligay qofka a axmaqsan ma arag umuurtii iyo dadka muslimiinta iyo bulshada dowladnimadii baa maamulaysaa see bay suurtagal kuugu noqotay inaad qosasho see bay suurtagal kuugu noqotay inaad seexato adoo intaasoo bulshaha xilkeedii haya dadkan kale ma kala oga hadda xilalkaaya moogta ama dhibtoodayba ka ka shaqaynayaan qaarkood wuu wacdiyey wuu wacdiyey wacdi daran saar madaxweynihi waaba iska ooy waa la miir dabool biyo la kaalay baa la yidhi gabadhi biyihii baa lagu rusheeyey madaxweynihii markaasaa ninkii wasiirka wuxuu yidhi nagu filan intaa wacdigaas so hadda idinkaa i yimid waaye idinkaa i yimid buu yidhi dhegaysa wacdiga adigu ninkan hadda xilkiisa ma qaadaysid iyo dembigiisa qof kastana waxbaa laga weydiinaya oo madaxu yahay wuxuu ku yidhi adiga deyn ma lagugu leeyahay fudaylow madaxweyne baa dhahaya aan kaa bixiye sayahaa deyn baa lagu leeyahay laakiin igama bixin kadhid see baanan kaaga bixin karin madaxweyne dhammaabaana wuxuu yidhi calaya dunuubun kathiiratun dembiyaal tiro badan baa dushayda saaran hal tastadiicu taxamulaha canii dembiga ma iga baabi'in kadhaa dembiga ma iga saamixi kadhaa dembiye ilaahay yaan ka galay ma iga saamixi kadhaa so wuu iska oy madaxweyne fudaylna waa amus gabadhii baa timid waxay tiri war sheekhaan ha dhibinin cibaadadiisana ha ka kala goynine orda iska tagay Al- baaraka allahu fiikuma allah idin barakeeye jaanis siiye orda iska tago sidii bay kusoo tageen madaxweyne wuxuu yidhi markaa qof wuxuu i wacdinaya hadda kabacdi ii raadinaysid ninkaanoo kale ii ken fudayl binu ciyaad waa ninka waagi hore sida ahaa qaad cudariqnimo ka toobad keenay toobad saxiixaaba la yimi waa dallaca arriddatu ilaahay baan ka magan diintoo laga baxo wey waana gaalnimada midda u xun ilaa ninka diinta inta soo galoo dhedhamiye ka noqday waxay ka dhigan tahay waa nacayo wax lagu jiri kara ma aha waa nin khatar weeyaan diintan looma- laguma noolaan karo ka dhiganta waana khatar arrintaas الردة لغة الرجوع ونقشو عن ال- عن الشيء شيء لغا نقضو إلى غيره غير كيسنا الله نقضو وشرعنا قطع من قف قوينتي وي يسح طلاقه طلاقيسو أصحيو قف فرتانكيسو أصحيو أو الإسلام قويه بكفر قال لما كو قويه عزما قوان واي عزما قوان ولو هذا وقت سوصع هذا وقت هبل من قالوا هذا دون هذا أو قولا قول أو فعلا فعل استهزاء تشيس تشيس او عنادا مدحتيرين او اعتقادا امند هذا هو وضع عشر دن انتان بقى قفك هذا فعل سميه لو قالوي شيء لو اجماعي هذا انكره مخلوق هذا سجوده كتاب قران هذا ميل قشنا كتوره كتاب دنا هذا ما ورقه ير هذا تدوا خطر وهو خطر هدي لا يراد وريا عديها اسكتر واسنه soo yiri ma samaynayo hadday doonto sunna ha ahaatee intaasuu kaga baxaya ama wuxuu yidhi walow jaanii bihi nabiyu maa facaltu xataa nebigu hadduu i yidhaahdo ii keeno ma yeelaan buu yidhi waxaasoo dhan buu kaga baxaya haddousan naftiisa fogeynteed u jeedin waa arrimo khatara arrimahan marka waaye waa la iska ilaalinayaa marka qofku waa inuu aad iskaga ilaaliya hadallada khatarka ah hadallada gefka ah kafta kaftaka qaar loo dhahayo khatarka ah waxaasoo dhan baa la iska ilaalinaya nin waxaa jiray la dhihi jiray een, mathalan dadku hadda marka wax la miisaalinaya waxaa la dhahaa daraba zaydun camran zayd baa camar garaacay soo ma oo muxuu u garaacayaa war baa la sheegaa halkaa hadday qisadu sugan tahay haddaysan sugnaynba kitaabku soo raray nin waxaa jiray boqoroo daawuud la dhihi jiray laakiin nin wuxuu ahaa iska bedow macnaha een, fahmo yar nin dareenkiisu yar yahay buu ahaa waana madaxweyne daawuud baa la yidhaahdaa markaasuu culimmadu markay kutubta akhrinayaan xalqooyin badan oo la fadhiyo saanoo kale loo fadhiyo wuxuu maqlaa tusaalahan daraba zaydun camran zayd baa garaacay ninkii camar ahaa raggii kitaabta akhrinaya mid ka mida u yeera wani waxaan ku weydiinayaa buu yidhi ninkan zayda maalin kasta camar muxuu u garaacaa horta maalin kasta muxuu u garaacaa soo niho arrintan waa mithaal garaac maahe waa tusaale wax lagu mithaaliyo faacil iyo ma- ficil iyo faacil iyo mafcuul baa looga jeedaa daraba fa- ficil zaydun فاعل مفعول مفعول به ضرب زيد عمرا بالله مفعول به markaasuu wuxuu yidhi niyo maye waa ku tuhmaysay anaa xaqiiqada iga qarinaysaa wixii isku garaacaan imaadan sheegine waa iga qarinaysaa xaqiiqada imaadan sheegin jeelka u dhiga ninkii wadaadka waxu sheegay wuxuu yidhi arrinta run igamaadan sheegin mudaris kale u yeera so kii horena wuxuu yidhi kii dambena wuxuu yidhi sidii kii hore yidhi war waxaan waa tusaale wuxuu yidhi mithaal wax laisku fahansiiyo so isna waa xira nin kalaa u yimid so yidhi may anaa garanayo wax u garaaco ilaa nin baa jira kaartada se looga baxa yaqaan dowladda xariggeeda noga badbaado so ii sheeg wuxuu yidhi ninkan magaca daawuud la adiga magacaa daawuud magaca daawuud la yidhaahdo daawuud laba wow baa loo qori jiray waagi hore kow magacan camar iyo cumarna isku si baa loo qori jiray cayn iyo miim iyo ra bes wow laguma dari jirin ninkii camar ahaa baa yimidoo wowba wuxuu ka soo xaday boqorka magaciisii adiga soo boqorkii ma ahayd magacaadii labadii wowi ku jirdhay buu mid xada daawuud hadda sida loo qorso mataqaanaa haa labadii wowow mid ka goosta markaasuu isagu magaciisa ku darsada camar hadda wow baa lagu daraa cumarna laguma daro magaciisa waa ku darsada nin zayd la yidhaahdaa yimid ninkii camar ahaabuu garaacay marka daraba zaydun camran waryaa maxaa wowga uga qaadatay boqorka magaciisa ama magaca daawuud ah magaca uga xadda saasaa lagu garaacaa buu yidhi maadaama magaca adiga adiga kuwa kula midka magacaada daawuud baa magaca wowga laga xaday saasaa maalin kasta ninkaas waa laga jaraya arrintuu sameeyey boqorkii wuxuu yidhi alaana caraftu sax wey haddaan garta anna camran yastaxiqu darb in la garaaco waa mudan yahay haa maxaa yeelay ilaa magaca iyaga ninka wowga ka jira waa isaga waa nin iska fahmo yarbo ah waayo qisadaa mid la mid a saasoo kale islaan maqli jidhay maalin kasta daraba zaydun camran baa iyana maalintii dambe inta la isdaba marsay waxay maqashiyadu la leeyahay daraba camrun zayda oo maanta camar baa wax dilay waaba ku faraxdayba waxay tidhi maalin kasta taa horaa nafta noo keento maqli jirnay maanta haddii uu camar nin noqdo iska ceshay oo wax garaacay waaba fiican yahay marka waa tusaalayaal iska soo qaadaan maa yufcalu bilmurtadi murtadka waxa waxa lagu samaynaya laga hadlaya waaya yustataabu waa laga toobad dalbayaa almurtadu murtadka xaalan isla markaaba waryaha toobadkeen wujuuban weliba waa waajib waajib ahaan fain asara hadduu daa'imo ku dhego qutila waa la dilayaa waaya oo madaxa ku dhega gaalnimadii wa xukmuhu xukunkiisuna xukmul xarbiy gaal xarbiya caddaystay gaal cadiya gaal madokow doon ha noqday sida loola dagaalamaa loola dagaalamaya waa diiday diintu aa ka baxay buu leeyahy saasaa loo samaynaya qolo kastoo magaalada degan waxa fiican balay nin caalima inuu joogo oo cilmiga iyo tawxiidka iyo caqiidada aad u yaqaan oo dadka shubhooyinka iyo balaayada keenaya u jawaaba ilaa kuwa intaa diinta duraa jira ka qanciya ayib dadka diinta ku jees jeesa iyagoo aan dareensanayn yana khatar bay ku jiraan oo inuu ku ridoobay u badanta wuxuu dhahayaa salaadu waa xornimo xor baanu ahay xorriye shaksiyaan haysaa xor baanu ahay salaada daan tukanaya haddii kale ama kitaabka musxaf soo maaha wuu tasqiirinayaa musayxif musxafyaro bay noqota lama ogola ama khatma soo khata hal mar oo qur-aanka la dhibay khatmo lama dhaho khutayma buu dhahayaa khatmad yarow lama rabo oo liidid saa u yiri ama diintou lacanaday ama diintu caayey ama wuxuu yidhi diinta islaamku waa diin oo waxbuu ka sheega qofka dumarkaabay dulmiday kadaa fulaan xor ma aha waxay gaaladu dhahaan oo kaleo yiriiri waxaasu dhan buu isna khatar ku gelaya waayahay ama wuxuu yidhi shuuci baan ahay ama dahri baan ahay waa khatar arrimahaasoo dhan baa la iska ilaalinaya waxaa jiray sheikh weyn oo caalim oo la dhihi jiray ibnuljawzi marka ibnuljawzi isagoo khudbadii mimbarka taagan masaajidka waa laba kooxood baa u yimid waa caalim weyn koox waa shiico kooxna waa niman ashaacirayo ahlu sunnaha qolo kastana seefay wataan ashaaciradu waxay leeyihiin abubakr sidiiq baa ka fadli badan sayid cali shiicaduna waxay leeyihiin cali baa fadli badan isagoo mimbarkii taagan baa waxaa la yidhi yaa fadli badan oo la ka- la kaalgacal badan yahay oo u dhowaan badnaa nebi maxamed cali iyo abubakar labadaas markaasou jawaabtii wuu yaabay wuu ku wareeray hadduu dhaho abubakar shiicadaa dilaysa hadduu dhaho calina kuwa kalaa dilaya oo ashaacirada ah oo seefaha wata labadaba seefee wata jawaabu hela dadka cilmiga meeshu jooga wuxuu yidhi al afdalu man kaanat bintuhu taxta waxaa fadli badan midkay gabadhiisu hoostiisa ahayd midkay gabadhiisu hoostiisa ahayd jawaabtaas waa laga yaabo shiikhuse u helay labadii qolaba waa farxeen waa iska daayeen maxaa yeelay man bintuhu man kaanat bintuhu taxtahu shaaciradu waxay dhaheen damiirka wuxuu noqonayaa abibakar midka gabadhiisu gabadhou dhalo abibakar gabadhou dhalo caisha kay nebiga hoostiisa ahayd huwa nebiga hoostiisa ahayd baa fadli badan waxay dhaheen annaguna waafaqa qolada kale waxay dhaheen waa man bintu taxtuhu kay gab- kay gabadhou nebigu dhalay hoostiisa tahay waa sayid cali gabadhii nebigu dhalay sayid cali baa qaba qolo kasta damiirkii bay xagga u ceshatay waa ku qanceen waa lagu kala hadaafi shiikhina waa ku badbaadi waaye markii intaa lasoo dhaafo waxaa imaanaysaa milkulmurtaddi qofka murtadka milkigiis xoolaha uu leeyahay ka warran diintou ka baxa milkulmurtaddi mawquufun waa la joojinayaa fain maanta hadduu murta- ma- murtadan isagoo xa- isagoo hadduu dhinto xaalu yahay tabayana waxaa caddaanaya zawaaluhu inuu zuulay milkigaas min xiini ridda waagow riddobay laga bilaabo xoolaha shaqo kuma ulahay diinta markuu ka baxay xoolu waa ka hare wa xukmu xukunkiisuna annahu maalka xukunkiisu annahu fayun waa fay muslimiintaa iska leh wain aslama hadduu islaamo soo noqdana tabayana waxaa caddaanaya baqaa'uhu maalkaas inuu milkigiisa ku baaqi yahay ninkii waa usoo noqday waa fiicnaada waaye saasaa noo caddaanas ilaa haddii s- hadduu s- soo noqdo xaaskii murtadku dou toobad keeno guur kale uma baahna muddo- ciddadii baa lagu jiraa waa asaxaysaa haddii ciddadii dhammaato isagoo murtada nikaaxii lagu kala teg marka nebiga dhimashadiisii iyo arrimo waaweyn oo hadda waqti badan u baahanna halkaas sharaxa waa ka fiirsan ka dhaan taariku salaad kii salaadda ka tegey wey taariku salaati salaadda kan ka tegey jaaxidan xaal uu yahay mid dafiraya wujuubaha waajib ahaansheeda oo dafirayo murtadun waa cadceedsaday waa ridooy waa diiday waxba nala kuma laba leeyahy fayusataa waa laga toobad dalbayaa xaalan isla markaa wujuuba waryaa toobadkeen fain asara hadduu daa'imo yidhaahdo layguma le kusii hayo qutila waa la dili wa xukmuhu xukunkiisuna xukmulmurtadiina murtadiinta xukunkooda weeye murtadiinta xukunkooda weeyaan wa taarikuhaa salaada kan ka tegay ka kasalan wahsi dadka wahsida uga tagaa waa nala ku leeyahay leeyihiin laakiin shaydaan baa ka qaali noqday muslimu waa muslim tusta- tusannu waxaa la suneeyey istitaabatu xaalan in laga toobad dalbo yaa isla markaa tii hore waa waajib la gaalnimo ku dhimanaya waa khatarkaas kan waa sunni gaal maaha fain lam yatub haddousan toobad keenin qutila waa la dil kolle waa la dilin labadaba laakiin midna gaalnimaa loo dilo midna musliminimo wa xukmu xukunkiisu kan dambe xukmulmuslimiina way qubuuraha muslimiinta la geyn janaazada lagu tukan waa la kafnaya waa la aasaya waaye marka arrimahaas waa sidaas arrintaasi saasay ku soconaysaa marka dayib dadka cilmiga leh waxaa waajib ku ah inay dadka juhaasha cilmiga baraan oo meeshay joogaan ugu tagaan oo u tabliiqeeyaan oo dacwada gaarsiiyaan juhaladana waxaa ku waajiba inay culimmada u yimaadaan oo cilmiga ka bartaan laakin hadaa turika wacamal jahlu arrintaa waa la iska daayey culimadiina waa iska daayeen nashrigii badnaa juhaladiina inay culimadii u tagaan waa iska daayeen wacamal jahlu jahligii baana markaa ummadda camimay dhibaataa waddan ka socoto arrimo khatara weeye aad baa casharadan u cajab badan yihin kitaab alxuduud oo dhan waayah marka salaadu dee waa wax cajaa'ib ah kuwa wuxuu ka sheekeynaya caraba balaayaado habeenkii iyo maalintii shan jeer khamrada cabi jiray waxaa laga sheekeynayaa nin shaab oo dhallinyaro ah oo xilligii nebiga joogayo calayhi salaatu salaam nebiga loogu soo dacweeyado wuxuu yidhi nebigu ninku- ninku war ninkuma tukada ahaabay dheheen iska daayuu yidhi salaadiisaa ka nahyin doontee ina salaata tanhaa cani lfaxshaa walmunkari taasna halkaasaa la dhigo imaamu ka- taarikusalaadku waa gaal iyo maaha imaamu axmed baa dood weyn ku dhex madha imaamu axmed isagu wuxuu leeyahay markasta waa gaal taarikusalaad imaamu shaafici baa yidhi midka wahsida uga tegey imaamu axmedow ma gaal baa haa haye hadduu gaal yahay seebuu islaamnimada kusoo gelinaysaa markuu islaamka hadda kusoo noqonaya muxuu dhahayaa soo yidhi tawxiidkaa ku dhawaaq ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuula soo yidhi haddooba leeyahay kuwa taarikh salaadkaa oo dhan laa ilaha ila allah way ku ayaane awalba waa lahaaye awalba waa qirsanaaye marka imaam shaafici baa doodii ku adkaaday diinta hadda ka saadhay muxuu kusoo gelayaa tawxiidka awalbooba ku hadlay oo aaminsanaa oo qirsanaa ataziiru wax tacziir la yidhahda wey ataziiru luqatan atta'diibu waa edbin wa sharcanna ta'diibun edbin weeye calaa dembin dembi dushiisa oo laa xadda fiihi xad dhexdiisa aysan ahaan walaa kafaarata kafaaran aysan ahaan qaaliban dembiyada aan xad lahayn intaa ha lagu dhufta lahayn kafaarana aan lahayn markuu qofku ku dhaco waa la iska bugabugaynaya waa la edbinaya إمام ابن حجر ال- آه، الهيتمي بكتاب عجائب وقرون ليرى الزواجر عن اقتراف الكبائر ومهم تهي قف سو علمي برانيا إنه ليه حتى إمام ذهبي كتاب كله قرون ليرى هذا الكبائر سقنا كان ابن حجر بعد دنبي طيب marka macsida haddii la daa'imo dhibaato badan bay leedahay macsidu sideedaba dhib bay leedahay khamradoo la cabana khabaa'istoo dhan bay hooyo u tahay khamradu waa balaayo waaye nin reer baadiyaha baa nebiga u yimid oo wuxuu ku yidhi nebi allow zinada ii ogolow alla ii fasax aniga nebigu si tartiiba u cadiyey wuxuu ku yidhi hooyadaa ma la jeclaan lahayd sooye mada walaashaa ma la jeclaan lahayd mada qaraabadiisi markii la tiriyey oo marka samada uu leeyahay dadkoo dhanba waa sida buu yidhi qof la jecel qofkiisa ma jiro marka haddaa xumaan rabta inaad samaysid dee qof la jecel qofkaa u socotay ma jiro markaasuu baraarugay zinadii buu iska daayey arrintiibuu ka baxa maa yucazaru liajlihi waxa isaga dartii qofka loo tacziirayo yucazaru waa la tacziiraa biijtihaadi limaami imaamka ijtihaadkiisa binaxwi xabsin xabsi iyo wixii la mid a qofka la tacziirayo waa la xirayaa haddii la rabo wadarbin naaqisin wadarbin garaac naaqisin ka yar can adnaa xuduudilmucazari kan la tacziirayo xuduudiisii inta u yarayd wax ka sii yar baa lagu dhufa qof xoroo la tacziiro jeeda lagu dhufta intee ugu yar afartan khamrada ha afartan yaan la gaarsiinin labaatan iyo soddon iyo shantan iyo shan iyo ha lagu dhufto qofka la tacziirayo hadduu xor yahay day ma- masaladan muhiimkeeda can adnaa xuduudilmucazari kan la tacziirayo xuduudda hadduu addoon yahayna addoon maxaa ugu badan labaatan labaatan ka yaree toban iyo shan iyo shan iyo toban iyo ku dhuf qofkaa la fiirinaya waa masale muhiima likulli macsiyatin macsiya dhammaanteedoo laa xadda laha xad uusan u sugnaan walaa kafaarata kafaaranaysa u sugnaan qaaliban inta badan ka ka shahaadati zurb waxa weeyaan barkhaanti beenaalaha kuwaasoo kale ah markii la ogaado dabada loo qabanaya jeedalka waa la tacsiiraya ama waa la xiraya waayo siladaasna halkaasaa la dhig maa yufaariqu fiihi tacziiru maa shayga yufaariqu uu ku faariqayo fiihi dhexdiisa atacziiru tacziirtu ay kaga duwan tahay alxadda xadda xad iyo tacziir waxay ku kala duwan yihiin يفارق التعزير تعزيرته يفارق يا الحد حد في ثلاثة أشياء صدح شيء اختلاف فيه مير واي اختلاف فيه اختلاف كيس باختلاف الناس ذلك اختلاف خاض كلا دونا شهد ذلك بعد تعزيرته كو كلا دونت ورقف كان واسان وهنجر انت كليه هالغرفة كان سان وهنجر انت هالغرفة لكن حد انت كان هالغو يري كان هالغو ما هو ان قان boqol jeedal ku dhufo wey kala yarayn ma leh sideetan ku dhufo wey afartan ku dhufo wey kan dadku see u kala duwan yahay baa loo kala fiirinaya xataa dadka haybadda leh oo ahlusharaf kale awliyada allah haddii marmar khalad ka dhaco yaa waa la iska saamaxaya qofka soo imaan leh mu'min ilaahay ah hadde ha ahade laakiin awliyada ilaahay waxa weeye waa dad waa rutba dad wilaayo gaareen rutbo weyn bay gaareen martabay gaareen alaa ina awliyaa allahi laa khawfan cal- laa khawfan calayhim walaa hum yaxzan aladiina aamanuu maxaa ka dambeeya wa kaanuu yattaquun taqway meel ku gaareen waxaa kaloo ku khilaafsan yahay tacsiirku xadda wa jawaazi shafaacati ergadaa bannaan iyo wal cafi cafin fii dhexis qofka tacsiirta lagu yeershay waa la cafin karaa waana laga ergeyn karaa war maanta laga daayo laakiin xadda lama lagama ergeyn karo yaan gacanta laga goyn yaan jeeda lagu dhufan yaan la qisaasin qisaasu iyada xoogaa waa waa waa ka duwanta waana taalifa kan ku dhinta bihi tacsiirka madmuuna waa la magdhabaya tacsiir inta lala dhaco qofka hadduu ku dhinto waa la waa waa la mag baa laga rabaa laakiin xadda qofka hadduu ku dhinto xaddii lagu waday waxba laguma leh waxba laguma leh waxaa dhacday qiso sayid cali baa wuxuu fiiriyey dad tukanaya qofkan salaada wanaajinay inta u yaro uu u sheegi jiro mar baa isagoo masaajidka kuufa jooga waxaa arag nin reer baadiyaayo salaad tukanaya deg deg u tukanaya salaaddii markuu ka baxayba u yeer waryaa salaada soo celi war waan tukaday ba yidhi amiirulmuuminiino war waxaani salaad deg degan wey ahayd salaad maahayna kusoo celi salaada markii dambe u tukaday tartiibna waa u tukaday si fiican imaam sayid calina waardiyow kaaya salaaddii waa ka baxa sayid cali wuxuu ku yidhi haadihi hiya salaatu haadihi haadihi hiya salaatu axsan min alula middaan dambaa ka fiican tii hore aad tukatay markaasuu yidhi kii reer baadiyaha laa wallah yaa amiir almu'miniin inaysan ka fiicnayn in alula axsan tii horaa fiicnayd buu war maxaa dhacay maxaa dhacay buu yidhi so laani sallaytu alula lilah tii hore ilaahay dartii waan iskaga tukanayo cidna waardiyaga mahayno nin iska soo galay masaajidka iska tukanayaan aha wa thaaniya khawfan min duratik diratik tan dambana ushaadan ka baqaya buu yidhi ushaan yaroo kuusan oo booliska iyo qaataan oo kale maarta ushaa qaartaadan ka baqaya buu yidhi marka nin waxaan ahaa buu yidhi iska xag kale ka baqaya laakiin tii hore dar alla iga ahayd la- tan adiga dartaan baan u fiicnaynay dayib intaa markii la sheegay waxaa laga hadlayaa waxa la yidhaahdo asiyaal waa weerarka waa midka horarka ah ama casharka dambaan ka dhigaynaa wallahu subxaana wa tacala aclam sawaab